runtii dagaalkaas marnaba raalli kamanayn haddaan naha galmudug waxaana aada iyo aada ugu baaqaynaa dadka dagaalkaa wada inay dagaalka joojiyaan oo runtii si deg dega xabadda loo joojiyo dadka deegaankana maaragtay faraha looga qaado arrimahooda iyo aayahooda inay ayaga tashtaan waana qalad baan u aragnaa in maaragtay dadkii lasoo dhexgalo oo dadkii maaragtay dhib laga dhexbaro runtiina wax arrintaas fiican ma aha waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo oo xabadda maaragtay runtii hala joojiyo dagaalkana waxaa fiican inuu istaago dowladda federaalka ayadana waxaan furaynaa maaragtay u sheegaynaa in ay la hadasho dadka ay la hadli karto dhinaceeda oo maaragtay una sheegto in maaragtay dagaalka la joojiyo waana arrin aad iyo aad nasiib darro u ah baaqaa nabadeedna caawa waxaan usoo saarnay arrintaas runtii aad iyo aadna waa uga xunnahay haddii la yiraha dagaalada meesha kasoo noqnoqday iyo wax ka dhacay dhulkaas waa dhul culumo dadka waa dad culumo waa dad maaragtay heldiina marka in maanta la laayo ama dagaal ama dhib loo horseedo marnaba wax soconaya maaha insha allah wax loo dulqaadan karna maaha waanu ku baaqaynaa in nabad laga shaqeeyo haddii la yiraha nabad ayaa naas la nuugale